بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo suwel baad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom oo haadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga andalus
ستري وتسمعين
كما اقتربنا من هذه القمة بيننا والمسعود أفغانستان هذه المسافة قطعنا الكثير وما بقي إلا القليل بإذن الله allah idankii waxaan maanta barnaamijka diiradda ku saari doonnaa muddo rubac qarni ah oo ka soo wareegatay howlgalladii barakeysnaa ee kow iyo tobankii sebtembar iyo mu'asasada saxaaba soo saartay qaybta koowaad isdaaraad dokumentari ah oo diiradda lagu saarayo khasawaadkii barakeysnaa ee manhattan dhulka lagu geliyey heebadii iyo kibirkii imbaradoriyadda sharta ee maraykanka ee ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm
لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها waa hagaag shalay oo kale kow iyo tobankii sebtembar labada kun iyo kowda waxaa dunida gelgelay xadath weyn oo beddelay habsami u socodka taariikhda kadib markii sagaal iyo toban haliya oo ka mid ah wiilasha ummadda islaamka ay khasawaad barakeysan ku qaadeen magaalooyinka maraykanka iyagoo burburiyey daariyihii ganacsiga iyo wasaaradda gaashaandhigga ee bentagoonka haddaba shan iyo labaatan sano kadib muasasada asxaab garabka warbaahineed ee tandiimka qaacidatuljihaad ayaa soo saartay qaybta koowaad isdaar dokumentari ah oo looga faaloonayo axdaadtaasi islamarkaana ay ku jiraan muuqaalo iyo mashaahid xiise gaara xambaarsan بسم الله الرحمن الرحيم
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين
دمانا من سوانا
rubco qarni kadib khasawaadkii barakeysnaa ee kow iyo tobankii sebtembar mu'asasada asxaab garabka warbaahineed ee tandiimka qaacidatuljihaad ayaa soo saartay isdaarkan dokumentariga ah oo la daawan karo muddo ka badan konton daqiiqo islamarkaana faaqidaya dhacdooyinkii shan iyo labaatan sano ka hor gelgelay gudaha maraykanka iyo guud ahaanba caalamka ee beddelay habsami u socodka taariikhda isagoo si guundheer isu dultaagaya hoogga iyo halaaggii ay ka dhaxashay amerika oo ah hubalka casriga ah iyo midda bandiiradda u sida dagaalka sahayu saliibiga ah ee ay wajahayso ummadda muslimka ah shan iyo labaatan sano oo ah muddo ku siban rubuc qarni waxay alqaacida si faahfaahsan dokumentarigan oo ah qaybta koowaad ku soo gudbinaysaa muuqaalo naadir ah oo laga soo xulay keedka faaca weyn ee mu'asasada asxaab isagoo qofka daawadaha ah siinaya fursad uu dib ugu laabto zaman ka mid ah wakhtiga xilli sagaal iyo toban haliyey oo wiilasha ummadda ka mid ah ay fureen bog cusub oo ka mid ah taariikhda casriga ah State Department has now been evacuated. The White House has been evacuated. The Capitol has been evacuated.
shan iyo labaatan sano kadib khasawaadkii barakeysnaa ee manhattan weli waxa ay yihiin dhacdadii qarniga talaadadii madoobeedna sida ay u yaqaanaan shacabka amerikaanka ah weli waa mid ay xusaan oo ka dhex guuxaysa There was a before 9 11 and there was an after 9 11.
waxaa jira wax la yidhaahdo wixii ka horreeyey kow iyo tobankii sebtembar iyo kadib kow iyo tobankii sebtembar Our Reagan National Airport, every few minutes a plane is flying over. I don't know about you, but every time I hear those, mar kasta oo aan maqlo codka diyaaradda waxaa igu soo dhacaya wixii dhacay maalinkaasi labaatan sano ka hor markii ay diyaaradda ku dhacaysay bentagoonka waxay ku duulaysay xawaaro dhan shan boqol iyo soddon mayl saacaddii iyadoo waday keed dhan laba boqol iyo afar kun oo liitar oo baasiin ah markaas ayay burburisay gurigan gadaashiisa oo ah bentagoonka when it struck over our left shoulders on the other side of this building.
كتب الشيخ سيف العدل حفظه الله في كتابه قراءة حرة mid ka mid ah masaadiirta uu soo xiganayo isdaarka cusub ee asaxaab shan iyo labaatan sano kadib howlgalladii barakeysnaa ee kow iyo tobankii sebtembar waa kitaab uu qoray sheekh sayfulcadli allaha xifdiye kaas oo lagu magacaabo qiraa'atun xura oo uu ku sharaxayo kitaabka soddon iyo saddexda istaraatiijiyadood ee dagaalka wuxuuna shiiqu isagoo isdul taagaya istaraatiijiyadda dagaal ee alqaacida ku wajahday maraykanka uu leeyahay camaliyaadkii waaweynaa ee alqaacida waxay horey u beegsadeen istaraatiijiyadda amni ee maraykanka waxay beegsatay jasiiradaha militari ee waaweyn ee ameerika iyadoo la adeegsanayo weeraro aan la saadaalin karin marnaba sannadkii labada kun waxay shaqada ka saartay markabka waxburuburiya ee ciidamada badda maraykanka ee u s scol kaasoo awood u leh in hal mar uu fuliyo boqol weerar waxaa la burburiyey iyadoo la adeegsanayo donyar waxay sidoo kale weeraro taariikhi ah ku beegsatay qalcadaha waaweyn ee maraykanka kadib markii diyaarado ganacsi ay ku burburisay bentagonka iyo daarihii dhaadheeraa ee ganacsiga taas oo meesha ka saartay istaraatiijiyaddii ahayd qalcadda adag kadib markii ay gaartay gacanta mujaahidiinta waxay sidoo kale gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ah faraca alqaacida ee soomaaliya ay gaartay mucaskarka simba ee deegaanka mandabey waxay sidoo kale alqaacida beegsatay xarumaha maamul ee maraykanka ee ku yaala afrika sida weeraradii nairobi iyo tanzaniya waxaa marka aan soo koobno aan dhihi karnaa wuxuu tandiimka alqaacida ku guulaystay inuu beegsado istaraatiijiyadda amni ee ameerika isagoo la eegtay howlgallo gaar ah oo allah idankii aysan jirin wax hortaagan in mar kale ay dhacaan mid ka mid ah shakhsiyaadka sida aadka ah uga soo muuqanaya muuqaalkan dokumentariga ah ee asaxaab waa ninka lagu magacaabo michael shur oo ahaa shakhsigii mas-uulka ka ahaa koox qaabilsaneyd dabagalka iyo soo qabashada sheekh usaama binlaadin allaha ka aqbalee shahaadadiisa ninkan ayaana sheegaya mushkiladda iyo halka uu salka ku hayo loolanka u dhexeeya alqaacida iyo maraykanka There are apparently endless numbers of young Muslim men who are willing to fight and die because we support the Israelis, because we support um, the Saudis, because our troops are present in Iraq and Afghanistan. What the American people have never learned, uh, and I and I waxaa jira dhallinyaro badan oo ka soo jeeda caalamka islaamka oo diyaar u ah inay nala dagaalamaan oo ay dhintaan sababtoo ah waxaan taageero siinaynaa israa'iil waxaan taageero siinaa xukaamta sida sacuudiga sababtoo ah waxay sidoo kale ciidamadeenna joogaan afghanistaan iyo ciraaq waana waxay fahmi laayihiin in badan oo ka mid ah shacabka maraykanka markii aan dabagalay warbaahinta xulafadeenna sida kanada ingiriiska iyo austreeliya iyaguna weli waay fahmi laayihiin mushkiladda muslimiinta nagala dhexaysa ma ahan qaabka ay u dhaqmaan iyo sida ay u nool yihiin dadka ku dhaqan waqooyiga ameerika balse waa waxa xukuumadda maraykanka ay ka samaynayso caalamka islaamka iyo faragelinta ay ku hayso ilaa intaas aan ka fahanno waa sababta cadaawadda iyo fariimaha uu u soo dirayo binlaadin contin- continuing appeal of bin Laden's message.
أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر وبتوفيق من الله وبكل اقتدار قاد إمام الجهاد الشيخ kadib markii hadafka ugu weyn ee mujaahidiinta uu noqday maraykanka weerarada ka dhanka ahna ay lixaadsadeen haleeyada ummadda ee ku kala sugan daafaha dunidan ay u dhaqaaqeen inay ka argoostaan dowladdan daalimadda ah ayuu allah subxaanahu wa tacaala rucub iyo cabsi xargaha goostay ku riday shacabka maraykanka iyo dowladdooda tanina waxay ahayd istaraatiijiyadda ee alqaacida ku duulaan tagtay taasoo allaha fadligii noqotay durbo mid guulaysatay أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر وبتوفيق من الله وبكل اقتدار قاد إمام الجهاد الشيخ أسامة بن لادن وإخوانه قادة المجاهدين جيوشهم المقاتلة في حروب عصابات طاحنة مع أمريكا وحلفائها ناهجين الاستراتيجية النبوية في مواجهة العدو الصائل التي ترتكز على دفعه لسياسة يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين
When Osama bin Laden talked about 9 11, he sometimes said that the purpose of hadafku ma ahayn in la burburiyo keliya awoodda daarta caalamiga ah ee new york balse waxay ahayd bilowga silsilad dhacdooyin ah oo isxigxigay taasoo maraykanka ku qasbaysa inuu qaato qaraaro daciifinaya awooddeeda halkii ay ka xoogaysan lahayd taasina waxay ahayd fikradda uu doonaya bin laadin وذكر الشيخ سيف العدل حفظه الله في موضع آخر من كتابه رمت القاعدة لتحقيق هدفين الأول كسر الهيبة الأمريكية sheekh sayfulcadli wuxuu qayb kale oo ka mida kitaabkiisa ku yidhi alqaacida waxay weeraradan u qaaday laba hadaf oo waaweyn tan koowaad waa in la jebiyo haymannada maraykanka tan labaadna waa in shucuubta muslimka ah laga xureeyo dabadhiilfyada maraykanka qorshaha tandiimka alqaacidana ma ahayn in laga takluso maraykanka ama la xasuuqo shacabkeeda ama waxyaabo kale oo ay dadka u maleeyaan balse hadafka asalka ah wuxuu ahaa in la jebiyo haybaddeeda kadibna la daciifiyo si loo kala furfuro awooddeeda si marka dambe ay uga baxdo garabka kuwa dabadhilifyada u ah iyadoo la beegsanayo rumuusteeda lugahana loo gelinayo dagaal jabhadeen ah oo ka furan dhammaan daafaha caalamka arrintaasi maraykanka waa mid u nugul marka loo fiiriyo caqiide ahaan dhaqaale ahaan siyaasi ahaan iyo bulsho ahaan intaba waana bulsho ku xukuman fashil wakhtiguba ha dheeraadee
نمضي جنودا ندك كل ما العدا ذكرنا سابقا سهل علينا استفزاز هذه الإدارة waxyaabahan horey u soo sheegnay ayaa noo sahlay inaan daandaansanno oo dagaal lugaha ugu jiidno waxaa nagu filan in laba ka mida mujaahidiintaan u dirno cirifka fog ee dunida korna u qaadaan calal yar oo ay ku qoran tahay alqaacida si ay jarnaallada maraykanka u soo ordaan maraykankana lugaha ugu geliyaan dagaal dhaqaale mid ciidan iyo mid siyaasi ah iyagoo aysan jirin wax sidaas ah oo ay xaqiijinayaan أن يحققوا لها شيئا يذكر
But after 10 years, what do we have? We have about toban sano kadib maxaan helnay iyagusa maxay heleen waxay heleen urur weyn waxay dhaqdhaqaaqooda ku faafiyeen caalamka waxaa agtooda jooga ciidamada maraykanka oo ah kuwa ugu awoodda badan dunida oo kula jira dagaal aan wax natiijaa lahayn waxaa dagaalkaasi nagu galay afar tirliyan oo deyn ah waa waxaan isku dhegmin in badanna waxay waxaasi ku dhacayaan annaga oo dhegaysanin waxa uuna leeyahay cadowga from not listening to what the enemy said.
سأقول لها ولشعبها كلمات معدودة أقسم بالله العظيم dowladda maraykanka iyo shacabkeeda waxaan leeyahay erayo kooban allaha samada tiir la'aan taagay baan ku dhaartee maraykanka iyo waxa ku nool amni kuma ladaysaan ilaa aan si dhab ah ugu noolaanayno filistiin iyo ilaa inta maraykanka dhammaan ciidamadiisa uu kala baxayo jasiiradda nebi moxamed sala allaahu calayhi wasalam محمد صلى الله عليه وسلم وأبر الجبار جل جلاله بقسم الشيخ أسامة This country's government has received intelligence that more attacks against Americans may be imminent.
There's the possibility that Osama bin Laden may be trying to get nuclear weapons.
Osama bin Laden may be closer to building a crude radiological bomb than anyone.
another anthrax case, this one in New York.
وقدروا توابيتكم فالموت قادم لكم بإذن الله تعالى
الأمن قسمة مشتركة
amniga waa qayb naga dhexaysa haddii nabad helno idinkuna waad helaysaan balse haddii nala duqeeyo oo nala dilo allaha idinkii idinkana waa la idin garaacayaa waana la idin dilayaa taas ayaan ah mucaadalada saxiixa ah ee isku daya inaad fahamtaan haddii aad wax fahmaysaan
فحاولوا أن تفهموها إن كنتم تفهمون We don't understand what might happen, and we certainly don't know what to do about it.
فالكفر اليوم غدا منا وجلا بل مرتعبا منها subax kasta madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta sare waxay ku soo toosaan iyadoo la garaacayo durbaanka halista maalinba maalinta ka dambaysa bilba bisha ka dambaysa month in and month out.
marka laga soo tago saamaynta nafsiga ah ee howlgalladii barakeysnaa ee kow iyo tobankii sebtembar ay ku yeesheen shacabka amerikaanka ah haddana wuxuu markan isdaarka asxaab iftiiminayaa dhinac kale oo ka mid ah hooggii ay washington ka dhaxashay dagaalkeeda ka dhanka ah islaamka iyo helkiisa waana dhaqaale burbur iyo imbaraadoriyadeedii ganacsi oo dhulka gashay sheekh usaama bin laadin allaha ka aqbalee shahaadadiisa wuxuu ahaa mid si joogto ah ula socda shirkadaha suuqyada saamiyada maraykanka kharashaadka ay faa'iidayaan khasaaraha shaqola'aanta iyo wixii la mid ah tan iyo markii ay dhaceen weeraradii manhattan sida lagu sheegayo filimka asxaab
Eight months after President Bush was inaugurated, planes crashed into the World Trade Center, the Pentagon, and a field in Pennsylvania.
Jones Industrial Average down 14%.
Heading into war and recession. The shell shocked economy.
9 11 threatened the economic fortunes of the country.
Fell sharply last quarter.
Manufacturing declined.
15,000 jobs last month.
xilli ay wajahaysay burburkaas dhaqaale ayuu maraykanka lagu halagalay dagaalkii ciraaq isagoo sidoo kale dhiigbax joogto ah kala kulmaya afghanistan ayna u sii dheeraayeen dhaawacyadii ka soo gaaray weeraradii kow iyo tobankii sebteembar oo aan weli bogsan wuxuuna sheekh usaama fursaddaas isagoo ka faa'iidaysanaya uu ummadda muslimka ah ugu baaqay xilligaasi inay hubka qaataan ayna dhankooda ka dhiigbixiyaan maraykanka dagaalka furimaha badan iyo dhiigbaxa dhaqaale iyo midka militari ee ku socday amerika waxay ahayd wadiiqada keliya ee lagu joojin karo dulmigeeda iyo duqyaanka ay ka waday caalamka islaamka waana meesha mujaahidiintu ay kala soo dhexbaxeen qaacidada dahabiga ah ee ah in halkii doolar ee ka baxa mujaahidiinta beddelkiisa maraykanka uu khasaaro lacag dhan boqol milyan oo doolar kadib markii ay bateen furimaha ay isku hortaagan yihiin xaqa iyo baadilka wuxuu maraykanka ku soo baraarugay musiibo taariikhi ah oo aan horay u soo marin halka askartiisa lagu feenanayay furimaha dagaalka wuxuu dhaqaaluhu ahaa mid sii hoobanaya taasoo ugu dambayn allah fadligii sababtay inay soo baraarugaan shacabka amerikaanka ah kadib markii guri kasta laga dareemay saamaynta dagaalka uu reebay siddeed sane kadib buush ayaa isaga baxay aqalka cad isagoo jiidaya guuldarro balse hogaamiyihii kaga dambeeyey xukunka marnaba ma badbaadin dhaqaalaha maraykanka oo waxay imbaraadoriyadda sharta sii dhex maquuranaysay burbur dhaqaale ay usii dheer tahay haybadeedii oo dhulka gashay malaayiin ka mid ah shacabka maraykanka ayaa isugu soo baxay waddooyinka iyagoo ka qayla dhaaminaya siyaasadaha dhaqaale ee xukuumaddii obama iyo ciriiriga xagga nolosha ah oo ay wajahayeen sheekh usaama bin laadin ayaana xilligaasi u sheegay shacabka maraykanka halka ay ka soo askuntay musiibada in ay tahay dagaalka ay madaxdooda lugaha u geliyeen tanina ay tahay in yar oo ka mid ah natiijooyinkii laga dhaxlay إن إضعاف أمريكا ودفعها للانكفاء لن يتحقق إلا بحرب استنزاف عسكرية واقتصادية طويلة الأمد ترتكز على المعادلة القاعدية دولار جهادي مقابل مليون دولار أمريكي
فعلى سبيل المثال أن القاعدة أنفقت 500 ألف tusaale ahaan alqaacida waxa ay dhacdada kow iyo tobankii sebtembar ku bixisay shan boqol oo kun oo dollar halka maraykanka ugu yaraan ay ku khasaartay dhacdada iyo cawaaqibtii ka dhalatay in ka badan shan boqol kun oo bilyan oo dollar taasi waxa ay la macno tahay in hal dollar oo kasta oo alqaacido bixisay ay ku jebisay hal milyan oo dollarka maraykanka ah allahuma hadi intaas waxaa dheer in dowladdaas ay lumisay tiro aad u badan oo shaqooyin ah dhanka baaxadda hoosudhaca maaliyeed waxa ay gaartay tirooyin rikoor ah oo aad u waaweyn kuwaasoo lagu qiyaasay in ka badan hal trilyan oo dollar
تقدر بأكثر من تريليون دولار
وواصلت قيمة الدولار الجهادي في الارتفاع مقابل ملايين الدولارات الأمريكية نتيجة تعدد الحروب والسياسات الاقتصادية لإدارة بوش التي لم يسبقه إليها أي رئيس أمريكي
وصالت الأبطال وسمت إلى قدم الفخار رجال وهنا الناس في الحق تحكي الله أكبر الله أكبر الله الأبطال شهدت على صولاتهم سوح الوغى فخرا بهم أرض الفدا تختار إن عدوكم الأمريكي أصبح اليوم في وضع لا يحسد عليه بسبب ضرباتكم الموفقة والمركزة بفضل الله تعالى أيها المجاهدون على أرض يمن الإيمان والحكمة والله إنها حرب مقدسة لينتشر الإسلام من حيث بدأ ولكن أحفاد يوسف بن تشفين وأبناء باديس ما كان لهم أن يسكتوا عن جرائم أبناء باريس فتصدوا لهم ولقنوهم نفس الدروس التي لقنها آباؤهم تعددت الجبهات الجهادية وتمددت ساحات النزال وأصبح المجاهدون يؤرقون مضاجع الصليبيين
يقول الشيخ سيف العدل حفظه الله في موضع آخر من كتابه لم يكن هجوم الحادي عشر من سبتمبر على أكبر رموز أمريكا فقط بل على هيبتها فكسرتها وجرأت الخصوم عليها فأحدثت أقصى تأثير رعب ممكن تسبب بردة فعل مذعورة لم ولن إن شاء الله تتعافى منها أمريكا والغرب إلى الآن وإلى ما شاء الله فاتخذت قرارا يائسا في محاولة فاشلة لاستعادة الهيبة المسلوبة فأوقعت نفسها في براثن حرب مفتوحة أهلكت اقتصادها وأرهقت دماء أبنائها وعجلت بزوال إمبراطوريتها الناشئة
والأخطر والأمر على أمريكا
xaqiiqada ugu qaraar ugana halista badan ee maraykanka ku dhacda waxa ay tahay in mujaahidiintu ay ugu dambeyn buush ku qasbeen inuu magangalo ama uu u noqdo miisaaniyadda xaaladaha degdega ah si uu u sii wado dagaalka afghanistaan iyo ciraaq taasoo muujinaysa inuu guulaystay qorshihii ahaa dhiigbixinta cadowga kaas oo gaaray ilaa heer khasaare iflaas ama cirtoobid ah الاستنزاف إلى درجة الإفلاس بإذن الله allah fadligii istaraatiijiyadda ee mujaahidiinta ku wajaheen maraykanka ayaa muddo ku dhow toban sano kadib noqotay mid laga wada dareemay guud ahaanba maraykanka waxaa isdaarka asxaab loogu soo bandhigayaa warqad uu u diray sheekh usaama binlaadin sheekh mustafa abulyaziid iyadoo shiiqu ku baaqayo in la kordhiyo weerarada ka dhacaya gudaha maraykanka taas oo keenaysa natiijo ah inay saameyn ku yeeshaan in ka badan saddex boqol oo milyan oo amerikaan ah tanina ay tahay midda lagu joojin karo xasuuqa iyo gumaysiga ay saliibiyiintu reer galbeedka ku hayaan shucubta muslimka ah
وارتقى الإمام المجدد قائد المجاهدين الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله رحمة واسعة إلى منزلة الشهداء وهو ما كان يتمناه ويسعى له لعقوله جرى الأذى إذا وانبارا ليثم
muddo toban sana gudahood ah kadib markii uu ku beddelay caalamka iyo awooddii ugu xooga badneyd dunida dhaayihiisana uu ku daawaday natiijooyinkii ka dhashay laabtiisana ay ku qabowday allah ayaa doortay imaamkii zamanka iyo hoggaamiyihii jihaadka casriga ah abi cabdilaahi usaamata binlaadin taqabbalahullaah allah ayaa doortay kadib markii uu ku guulaystay in uu soo saaro jiilasha ummadda ee hubka xambaaray si ay u soo celiyaan sharafka iyo karaamadii lumay dagaalka ka dhanka ah saliibiyiinta maraykankana ay ka huriyaan cirafyada dunida allaha ka aqbalee shahaadadiisa wuxuu tegey kadib markii ay laabtiisa ku qabowsatay burburka dhaqaale ee ku dhacay cadowga koowaad ee ummadda maraykankana uu lugaha u geliyey gudmadow aan ka soo laabasho lahayn wuxuu sidoo kale allaah ugu laabqabuujiyey kacdoonnadii gugii carabta kadib markii ummadda islaamka ay u kacday inay iska dulqaado dawaaqiidda daalimiinta ah ee gacalka iyo sukeeyaha ka dhigtay hubalka casriga ah tanina waxay ahayd mid ka mid ah guulihii waaweynaa ee ka dhashay dadaalkii iyo juhdiga uu shiiqu waday muddo ka badan soddon sano
وارتقى الإمام المجدد قائد المجاهدين الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله رحمة واسعة إلى منزلة الشهداء وهو ما كان يتمناه ويسعى له لعقوله جرى الأذى إذا وانبارا ليثم بأدغال الشارع باع الحياة رخيصة خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام يتمنى هذه المنزلة فعوا وعقلوا ما هي هذه المنزلة التي يتمناها خير البرية عليه الصلاة والسلام يتمنى أن يكون شهيدا والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل
درب الشدائد عشقه لم يسبيه عشق الكرام
نال شهيد الامه منزله الشهداء بعد عمر حافل بالبذل والعطاء والهجره والجهاد والصبر والاحتساب ورفض الذل وتحريض الامه والاثخان في امبراطوريه الشر امريكا متوسد صخر العنا متجلدا متصبرا
ذهب إلى ربه أسامة بن لادن رحمه الله بعد أن حقق ما يريد فقد كان يهدف لأن يحرض الأمة على الجهاد فبلغت رسالته مشارق الأرض ومغاربها وتجاوب معها المسلمون وكل مظلوم على وجه البسيطة كان أسامة بن لادن كثيرا ما يؤكد أن مهمتنا هي تحريض الأمة ويستشهد بقول الحق سبحانه وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا واليوم بحمد الله لا تواجه أمريكا فردا ولا جماعة ولا طائفة ولكنها تواجه أمة منتفضة أفاقت من سباتها في نهضة جهادية تتحداها حيث كانت
وبعد أن أقر الله عينيه باستمرار الرعب وتواصل العمليات النوعية داخل أمريكا وخارجها
أمتي المسلمة نراقب معك هذا الحدث التاريخي العظيم ummaddeeda muslimka ahay waxaan si dhow ula socnaa dhacdadan taariikhiga ah ee weyn annagoo kula wadaagayna farxadda iyo reereenta rajada iyo sidoo kale iyo didiilada waxaa markaas wiilashii islaamka u soo daahiray gobanimadii ay lahaayeen naftooduna waxay u hilowday waayihii awowyaashood sidaa darteed waxa ay ka soo qaateen fagaaraha taxriir ee qaahira olol ay ku jibiyaan nidaamyada dulmiga ku dhisan haddaba kacdoon wadayaasha ku kala sugan dhammaan dalalka caalamka waxaan ku leeyahay ku dheganaada hoggaanka hindisaan aad ku dhaqaaqdeen kana digtoonaada wadaxaajoodka maxaa yeelay jidka dhexdiisa ma jirto meel ay ku kulmi karaan dadka aluxaqa ah iyo dadka baadiyeenta u saaxiibka منتصف السبيل بين أهل الحق وأهل التضليل سبق الكرام إلى الجهاد وأوهنوا بالضرب والإقدام ظهر عتاة سبق الكرام إلى الشهادة بعدما اتخذوا الجهاد طريقهم بثبات لم يلههم عن دربهم أي امرئ أو أي تأويل بلا آيات بل نهجهم نهج الصحابة واضح لا تعتريه غمامة الشبهات سمعوا انفروا سمعوا انفروا فتراكضوا نحو الوغى سعيا لنيل عظائم الدرجات خاضوا غمار الحرب خاضوا غمار الحرب قدما من ثنوا كلا وما فزعوا من الغارات أرواحهم فوق الأكف أتوا لكي يعلوا بصدق أصدق الرايات ودماؤهم سقت الدروب إلى العلا وأنارت الطرقات والظلمات يا رب أكرمنا بهم وبنصرهم وارزق عبيدك أرفع الدرجات أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعي
qaybaha ugu dambeeya muuqaalkan dukumentariga ah ee asaxaab ayaa lagu soo bandhigayaa mashhad naadir ah oo ka imaanaya dhulka cisiga iyo jihaadka afghanistan waxaana ka soo muuqanaya geesi iyo haliyey ummadeed oo raayada xambaaray kadib ishtishaadkii sheekh usaama bin laaden waana sheikha mujaahidka ah iyo xakiimka ummaddan doctor ayman addawaahiri isagoo garwaxsan hubkiisa ayuuna ka soo daadegayaa fiidda sare ee buuraha afghanistan oo ah halkii lagu jebiyey imbaraadoriyadda sharta ee amerika isagoo ummadda muslimka ah ugu bashaaraynaya mustaqbal ifaya waana halka uu ku egyahay juska koowaad ee dokumentariga asaxaab rubuc qarni kadib weeraradii barakeysnaa ee kow iyo tobankii sebtembar سيأتي يوم ستري وتسمعي
كما اقتربنا من هذه القمة بيننا ونصل أفغانستان هذه المسافة قطعنا الكثير وما بقي إلا القليل بإذن الله
نرضى بغير نور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أبدا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا
waa hagaag guud ahaan barnaamijka caalam ulyom maanta waanaga intaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ماطر أحيا سواقيها ترنو